أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أma bعdu تfsiru suuraة الwaaqca ayaan soo haynay casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla waxa uu yihi falaa uqsimu waan dhaaranayaa bimawaqici الnujuumi xidigaha meelaha ay dhacaan ayaan ku dhaaranayaaye ama xidigaha dhicitaankoodan ku dhaaranayaa wainahu dhaartan oo lagu dhaarto xidigaha dhicitaankooda uu ku dhaaranayo alleh laqasamun dhaar weeyaan low taclamuuna haddii aada ogaan lahaydeen dhaarta oo cadiimun aada u weynin badan innahu qur-aanku la qur-aanun weeyaan qur-aan qur-aanka oo kariimin kariimun aada u wanaagsan qur-aanka oo fii kitaabin kitaab dhexdiisa ahaaday kitaabka oo maknuunin la dhowray oo la ilaaliyey oo shayaadiin gacantood laga xifdiyo laga ilaaliyey kitaabka oo laa yamasu ounan taabanin hu isaga ila almutaharuuna kuwa la dahiray maaha cid kale aynan taabanin tanziilun kitaabka oo tanziilun munasalun ku la soo daadejiyey ah min rabbi alcaalamiina rabbulcaalamiin xaggiisa laga soo dejiyey waxaan noo soo dambeeyey aayadaha qasamkan ama dhaartan rabbi subxaanahu watacaala uu ku dhaaranayo ka hor waxyaabo fara badan oo qudrada rabbi subxaanahu watacaala na lagu tusaaleynayo oo ilaahay subxaanahu watacaala awoodiisa ah iyo cadamadiisa oo ay ka mid tahay insaanka sida loo khalqo oo manida looga khalqay beeraha dhulka intaan wax ku duugno haddana ay iska soo baxayaan biyahan daruurta ka soo da-ayo oo ka imaanayo oo biyahan dhulka yaalee ceelasha ama webiyada asalka u ah dabka marka aan safar iyo ku jirno aan hursanayno oo aan ku gaarayno marka waxa aan sahaydeena iyo aan yacni ku gaarayno on ku karsanayno oo qofku markaa yacni madagta iyo waxa lamidkaa uu ka samaysanayo dhammaan rabbi baa fududeeyey subxaanahu watacaala abuurayna intaa markii uu rabbi soo tilmaamay ayaa halkan marka dhaar ayuu rabbi dhaaranayaa wuxuuna ku dhaaranayaa xidigaha waxa loo dhaaranayo muqsamu calayhigana waxa uu yahay qur-aanka ayaa dartii loo dhaaranayaa marka qur-aanka iyo calaaqada ka dhexaysa xidiguhuna maxay yihiin xidiguhu samadana quruxay u yihiin shayaadiintana waxay u yihiin wax lagu rajmiyo oo lagu gano ayay u yihiin dadka musaafiriintana way ku iftiinsadaan qur-aanku isaguna waa hidaayo dariiqa ayuu qofka ku iftiinsadaa xaq iyo baatilbu u kala bixiyaa sacaado adduun iyo mid aakhirana waa ku gaaraa calaaqada marka muqsamu bihiga iyo muqsamu calayhiga ka dhexaysana sidaas ayay tahay marka alla wuxuu yidhi falaa uqsimu ay fa uqsimu waan dhaaranayaa laada marka waxay noqonaysaa zaa-ida inay noqoto oo macna towkiid ay u joogto sida qowluhu tacaala lianlaa yaclama ahlulkitaabi oo kala wa ay liyaclama laadu marka waa iska zaa-ido waay markaas ayb marka falaa uqsimu waxay ka dhigan tahay fa uqsimu ayuu alla leeyahy waan dhaaranayaa ama in laga macneeyo laada naafiyaba in laga dhigo laakiin ismigeeda iyo khabarkeeda lasoo qadaro oo macnuhu ou noqdo falaa arrintu sidaad moodaan ma ahane uqsimu waanba dhaaranayaa marka laadii isimkeedii iyo khabarkeedii baa markaas la jaray laakiin carabi ahaan laadi in isimkeeda iyo khabarkeeda la jaro keliya waxay imaanaysaa marka su-aal lagu su-aalo oo markaa su-aashii aada jawaabaysid laa waa dhihi kartaa waxaase waxaas ma yacni ma dhaceen laa maya laadaasi marka waxaa u qadaran isimkii iyo khabarkii oo cinda su-aal waa bannaan tahay isimka iyo khabarka in la gooyo layska gooyo laa keliya la yidhaah laakiin iyadoo wax su-aala aan jirin laadii in ismigeedii iyo khabarkeedii meesha uu ka maqnaado waa la diidayaa a-imada yacnii luqada way diidaan sida badan wacalaa haadaa marka in sidaa lagu macneeyo dacfi baa ku jiraya markaas ayb macno saddexaad waxa ay tahay falaa uqsimu in la yidhaha alifta ku jirtaa waa alifu ishbaac oo fatxadii oo xoogaa lasii dheereeyey fatxada haddii xoogaa la dheereeyo alif baa ka dhalato oo asalku wuxuu ahaa falaa uqsimu fala uqsimu iyadoo abaa marka ishbaac lagu sameeyey laamtii kor dhignayd falaa uqsimu oo kaley noqotay laadii marka mayada ahayd macnaheedu markaas ma aha quraa'da qaarna waxay akhriyeen hishaam oo kale riwaayadiisa wuxuu akrinayaa fajcal af-iidatan min annaas fajcal af-iidatan af-iidatan markuu leeyahay marka kasradii buu ishbaac ku sameeyey meeshaanna fatxadiibaa ishbaac lagu sameeyey saddexdaas towjiih ayaa ku jirto midda hore iyo midda dambaana roon oo ishkaal markaa ka maran amaa midda dhexe sidaan sheegay ishkaal baa ku jira falaa uqsimu waan dhaaranayaa laada zaa-idaba iskaga dhigo falaa uqsimu waan dhaaranayaa bimawaaqici nnujuumi xidigaha dhicitaankoodaan ku dhaaranayaa ama meelaha ay dhacaan xidigu markuu soo baxayana meeluu ka soo baxaa markuu dhacayana meeluu ka dhacaa marka mawaaqicdaas baa marka rabbi uu ku dhaaranayaa nujuumta aayadan ku jirtana laba tafsiir baa ku jirto tafsiir waa sidaan annujuum bimacna alkawaakib xidigaha in loo jeedo macnuhuna uu noqdo xidigaha dhicidoodan ku dhaaranayaa inay tahay macnaha labaadna in laga wado annujuum qur-aanka kiskis loo soo dejinayo oo nujuumta waxaa la yidhaha najmun marka la yidhaha macaanida luqada waxaa ka mida shayga marka kiskis gabal gabal loo bixiyo ama loo soo dejiyo marka annujuum qur-aankii gabal gabal loo soo dejinayaan ku dhaartay ayay ka dhigan tahay markaas ayb mawaaqicduna hadda waxaa weeyaan waa nusuulkiisa iyo soo degiddiisa marka macnuhu wuxuu noqonayaa qur-aankii baaba lagu dhaaranayaayo alla wuxuu leeyahay waan dhaaranayaa bimawaaqici nnujuumi qur-aankii kiskis ama gabalgabal usoo degayay degiddiisaan ku dhaaranayaaye labadaa macnaa marka meeshaa ku jirto sheekh maxamed alamiin shanqiidi macnaha in qur-aanka loo jeedou rajaxay isaga qariinada iyana wuxuu uga dhigay yacni inta dambe sida qur-aanka iyo looga waramayo alimaam ibnu lqayim attibyaan fii aymaani lqur'aan isagu wuxuu rajaxay nujuumta in xidigaha loo jeedo isagana waxyaabo kaleu ku rajaxay dabcan ayb falaa uqsimu waan dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi xidigihii dhicitaankoodii baan ku dhaaranayaa ama meelaha ay dhacayaani wainahu marka wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim waxa weeyaan waa jumla muqxama waxaana la dhexgeliyey dhaartii iyo wixii loo dhaartay dartiis oo waa iyo falaa uqsimu bimawaaqici nujuumi markii muqsamu bihigii la sheegay muqsamu calayhiga ah wa inahu laqur'aanun kariimun inta aan la gaarin marka wixii dhaarta loo keensaday ayaa waxaa la dhexgeliyey jumladan oo muqxamka ahoo ictiraadka uu ku ictiraad ayaa la yidhaahdaa baa dhex galay waana wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim jumladaas waay ictiraad labaad baa haddana aayadda ku jiro ictiraadka labaadna wuxuu ka imaanayaa mawsuufka iyo sifadiisiibaa low taclamuunadaa la kala dhexgeliyey wainahu laqasamun waa dhaar dhaarta oo cadiimun weynin badan low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen marka low taclamuuna waxay ku dhex jirtaa mancuut iyo nactigiisay dhex gashay waa ictiraad wainahu laqasamun jumladan weyn iyadana falaa uqsimu bimawaaqici nujuumi oo shaygii lagu dhaartay ah iyo wixii loo dhaartayoo inahu laqur'aanun kariimun ayay dhex gashay laba ictiraad baa ku jirtay leeyihiin balaaqiyiinta meeshan iyadana ayb wa inahu dhaartan laqasamun dhaar weeyaan dhaarta oo cadiimun aada u weynin badan low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen ictiraadkaana hadda markaa ictiraad oo ta'kiid ah waxyaabo badan baa ictiraadka sabab u noqdo kan hadda ta'kiid baa laga rabaa waayo dhaartaani inay weyn tahay in lagu sheego warkii hore ayaa lagu xoojinayaa oo lagu adkaynayaa inahu muqsamu calayhigii marka waa kan inahu qur-aanku la qur-aanun weeyaan qur-aan qur-aanka oo kariimun aada u wanaagsan ayb damiirka marka inahuda laba meelba in loo celiyaa waa bannaan tahayo in loo celiyo yacni waxaan u jeedaa damiirkan waxaan u celinaynaa qur-aanka laftiisa caa-idun ilaa maa yufhamu minhu siyaaq qur-aan hadda sooma hormarin lagama sheekaynin lagama hadlin laakiin siyaaqaa laga garanayaa in marka qur-aan meesha uu yaallo ayb marka shay siyaaqa laga fahmay baa loo celinaa damiirkan inahu ay ina alqur'aana waay marka sidaas marka aan dhahnana waxaa ku jiro istikhdaam istikhdaamkana cilmiga badiica ayuu ka mid yahay waxayna ka wadaan shay marka laba macno ay ku jirto macno lagu soo macneeyo damiir gadaal ka yimidna macnihii labaad loo celiyo hadda aada ugu fiirsada meeshaan falaa uqsimu bimawaaqici nujuum nujuumta meeqo macnaa ku jirtaan dhahnay labo qur-aanka in laga wadana waa la sheegay xidigahana waa laga wadaa innaga xidigahan kusoo fasirnay wa inahu damiiraa ka daba yimid damiirkan maxaan u celinay macnihii labaad oo aan kasoo tagnay oo qur-aanka ah istikhdaama la yidhaha marka waa usluub carabi oo balaaqa ay ku jirta cilmiga badiica ayaana looga waramaan ayb inahu qur-aankan la qur-aanun qur-aan weeyaan qur-aanka oo kariimun aada u wanaagsan fii kitaabin qur-aanka oo fii kitaabin kitaab dhexdiis ku sugan kitaabka oo maknuunin la dhowray looxulmaxfuudka waay qur-aankani marka looxulmaxfuudkii ayuu ku sugan yahay dhexdiisa looxulmaxfuudkii baa marka waxaa laga tilmaamay ku la dhowray inuu yahay kaas oo laa yamasu uunan taabanaynin hu isaga ila almudaharuuna kuwa la dahiray ma ahane almudaharuun malaa-igtaa loo jeedaa looxulmaxfuudkaa qur-aanka uu ku yaallo malaa-igta unbaa taabato eh shayaadiin iyo dad qaab daran iyo waxay kasoo agdhowaan karaan ma aha ayb wmaa tanazalat bihi shayaaiinu baan suuratu shucaraa kusoo marnay ayb markaa sidaa markaan u macnayna laa yamasuhu ila almuطaharuun jumladu jumla khabariye waay laaduna waa naafiye markaa macnuhuna wuxuu noqonayaa malaa-igta maahae wax kale ma taabtaan looxulmaxfuudkii ayb meeshaa marka wax nahyiya kuma jiro yaynan taabanin qur-aanka ilaa kuwa dahaarada qabo saas ma aha macnuhu oo haddii sidaa loo macneeyana khabarun bimacnaa nahyi waaye iyo in la dhaha loo baahanayaa sidaasna marka daahirka waa khilaafsan tahay marka aayadda in la yidhaahdo fii kitaabin maknuunin waa looxulmaxfuudkii qur-aankuna waa ku yaalaa looxulmaxfuudka laa yamasu qur-aankaas oo ama looxulmaxfuudka oo laa yamasu uunan taabanaynin hu isaga ila almudaharuuna kuwa dahaarada qaba maahana cid kale ma taabtaan oo kitaabka maknuunka malaa-igta unbaa taabato oo waa la dhowray wacalaa haadaa marka haddaan tafsiirkaas ku wadno aayadda daliil uma noqonayso xugunka qur-aanka ama musxafka qof aan weyse qabin ma taaban kara marka la leeyahay aayaddan hadda daliil u noqon maysa marka daliil oo markaa toos ah u noqon mayso laakiin min baabi dalaalati aliimaa'i waalishaarati waa looga fahmi karaa sidaana marka ibnu taymiye iyo culimo badan baa sheegeenoo haddiiba qur-aankii looxulmaxfuudka marka uu ku yaalo nufuusta xun laga ilaaliyey oo aan dahaarada laa-iqa aan u ahayn mar haddii laga ilaaliyey oo ilaahay ka ilaaliyey kan kore marka uu dhulka qur-aanku yaallo uu joogo oo qur-aankan musxafka uu noogu yaallana min baabi owlaa waxaa muhim ah qof mu'mina inuunan kitaabkaa taabanin isagoon daahir ahayn waa marka waa laga fahmi karaayo min baabi alishaarati waaliimaan ayaa looga qaadanayaa laakiin xadiid baa soo arooray nabiga sal ll cl slam laga wariyey uu yidhi laa yamasu lqur'aana ilaa daahirun qur-aanka ma taabto ilaa qof daahira unbaa taabto iyounan taabanin ilaa daahir maaha saxaabaduna salmaan ilfarisi iyo sacd bnu abi waqaas iyo ibnu cumar iyo waxay ku tageen iyo ilaa shan saxaabi ayaa waxay ku tageen qof aan weyse qabin musxafka inuunan taabanin oo aynan u bannaanayn inuu taabto wax ku khilaafay oo asxaabta ka midana ma jiraan marka musxafkii taabashadiisii halkaasaa daliilkiisa uu jiraa laakiin aayaddan hadda mudaharuunta malaa-igta loo jeedaa kitaabkana waa lowxulmaxfuudka laa yamasu ma taabto hu lowxulmaxfuudkii kitaabkaa la dhowray ee maknuunka ah ee qur-aankana uu ku dhex jiro ila almudaharuuna kuwa la dahirayoo malaaigtaas malaa-igta maaha cid kale ma taabato tanziilun huwa qur-aanku tanziilun ay munazalun mid lasoo dejiyey waaye min rabi lcaalamiina rabulcaalamiin xaggii laga soo dejiyey marka sidaa inaad dhahdo tarkiibku waa ku bannaan yahay inaad qur-aankii ka sifaysaana waa bannaan tahay oo qur-aanka oo tanziilun ku la soo dejiyey ah min rabi lcaalamiina rabulcaalamiin xaggiisa laga soo dejiyey ayb mar haddii qur-aanka xagga rabbi uu ka yimid laba siba aayadda marka waa laga qaadanaa laba mas'alo mas'alada koowaadi waxa ay tahay qur-aanku inuu rabbi ku hadlay oo xaggiisana uu nooga yimid waana meesha ay aimada salafka ay yidhaahdeen minhu badaa wa ilayhi yacuud qur-aanku ilaahay buu kasoo daahiray xaggiisuu ka yimid isagaa ku hadlay isaga ayuuna u laaban doonaa macnaha labaad ee tanziilu min rabbi alcaalamiin laga qaadanaya rabbi inuu kor jiro waayo mar haddii la yidhi rabbi xaggiisuu kasoo degay oo daadegid la isticmaalay kor ayuu rabbi jiraa marka uu kasoo dejiyey qur-aankan allah subxaanahu wa tacaala labadaas macnaba aayadda waa laga qaadanaya afa bihada alxadiidi antum mudhinuuna watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun afa antum idinku mudhinuuna kuwii ku jilicsanaanayo miyaad tihiin bihada alqur'aani qur-aankan hadal bihada alxadiidi sheekadan tan ah oo qur-aanka ah kuwii ku dabacsanaanayo oo ku jilicsanaanaya miyaad tihiin idinka watajcaluuna ma yeelaysaan risqakum ay shukra risqikum risqigiina yacni shukrigiisa miyaad ka dhigaysaan annakum idinka tukadibuuna inaad beeninaysaan labadan aayadoodna qur-aankii mar haddii laga soo hadlay xag alle inuu ka yimid la ilaaliyey ayaa rabbi wuxuu leeyahay de qur-aan sidaa loo soo tilmaamay ma in lagu dabacsanaado oo lagu jilicsanaado oo aan si dhab ah aan loo qabsanin miya oo macnaha waxay tahay qur-aankan wuxuu ahaa inaad xoog u qabsataan oo aada liibaanta iyo sacaadada qur-aanka ka raadisaan macaanidiisa inaad aada u fahamtaan oo aada aada u danaysaan oo waqtigiina iyo fahamkiina aada gelisaan ee ma ahan qur-aankan wax laga dabacsanaado oo laga jilicsanaado ma aha ayb asalka marka kelmadan afa bihada alxadiidi antum mudhinuuna asamiinu alxalabiyu kitaabkiisa cumdat lxufaad fii tafsiiri ashrafi alalfaad oo qariibka kelimaadka qariibka ee qur-aanka uu fasirayo wuxuu yidhi wa aslu dalika min adduhni kelmadda asalkeeda waxay ka timid saliidda aladii yumsaxu bihi ra'su linsaan saliidda lagu masaxo oo la mariyo qofka madaxiisa fayuqaalu waxaa la dhahaa dahantuhu wadahantuhu waan subkay waa susubkay ay masaxtuhu biduhni duxdii ama saliidii ayaan ku masaxay uma jacala jucila dalika marka waxaa laga dhigay intaa kadib cibaaratan can ilmulaayanati waxaa cibaaro looga dhigay wax kastoo jilicsan marka macnuhu ujeedku waxay tahay war qur-aankan miyaad susubkaysaan waay oo aada marka ku dabacsanaanaysaan oo aydnan ku ad adkaanaynin waxay ahayd inaad gows dambeedka ku qabsataanoo qur-aankan marka aada aada ugu mintidaan oo aada raasumaalkiina ka dhigataanay ahayd laakiin waxaadba ka dhigateen wax mudaahana iyo yacnii baatil dartii marka xaqii loogaga taga iyo ayaad ka dhigateen afa antum idinku mudhinuuna kuwii ku jilicsanaanaya miyaad tihiin bihaada alqur'aani qur-aankan kan ah miyaad kuwa ku jilicsanaanaya aad tihiin oo ku dabacsanaanaya ayb alimaamu ibnu lqayim atibyaan fii aymaani lqur'aan wuxuu yidhi huma wabbaqahum subxaanahu ilaahay waa wuxuu ku ceebeeyey qoladan calaa wadcihim aliddihaana fii gayri mowdicihi jilicsanaanta oo aynan dhigin booskeeda wa annahum yudaahinuuna waxay ku jilicsanaanayaan bimaa xaquhu an yusdaca bihi wax mudan in kor loo loo dhigo oo lala jahro wax mudan ayay ku jilicsanaadeen wayuwayu markaa yacnii wax lagu ogaado wayucada calayhi binnawaajidi wax goosdambeedka lagu qabsado in mudan yacnii in goosdambeedka lagu qabsado ayay si fudud oo jileec uu ku jiro ay kula dhaqmayaan wa tucqada calayhi alquluub wax quluubtii lagu gunto wal-af-ida iyo yacnii laabta in lagu guntaa ay tahay wayuxaaraba wayusaalama liajlihi qur-aanku marka waa wax lagu dagaalamo oo nabadgelyo lagu qaato intaba isagaa istaahila yacnii shayga ay nabadda iyo dagaalku uu ka go-o waa shay aada u qiimo badan soo maaha marka qur-aankani waa wax nabad iyo dagaalba isagoo ka go-aa maahan marka inaad iskaga kafta aada yacni si fudud iyo jileec ku jiro oo haddii isaga wax laga tegayaba isaga ha laga tago aad ka dhigtaan ma ahan shay thaanawi oo iska secondary inaad ka dhigataan ma ahan baa markaa la leeyahay macnuhu sidaas weya ayb ayb marka xukun markay noqoto iyo markay noqoto liibaan raadin iyo dhib marka lagu jiro xalka iyo waa in isaga un laga raadiya ayb watajcaluuna ood yeelaysaan markaa risqakum shukra risqikum risqigiina yacni shukrigiisa miyaad ka yeelaysaan ood ka dhiganaysaan annakum tukadibuuna ay takdiibakum beenintiina jacalada labadeeda mafcuul risqakum waa kan hore ka kalena annakum tukadibuuna ay takdiibakum ayb aayaddanna macnaha loo keenay waxaa yani culimada qaar ay ku macneeyaan xadiidkii nabiga sal l slama uu yidhi waqti waqtiyada ka mid oo salaad subax uu tukaday ayaa roob da-ay ayaa masjidkii uu la hooray rasuulka sala allahu calayhi wasalama dhiiqadii biyihii iyo caradii ayuu ku sujuuday salaadii subax markuu kasoo gadoomay uu kasoo baxay ayuu dadka marka wuxuu ku yidhi atadruuna maada qaala rabbukum rabbigiin waxa uu yidhi ma garanaysaan markaabay waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam alleh rasuulkiisaa og markaabu wuxuu ku yidhi rabbigiin cawadan waxa uu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bii wa kaafir addoommadeyda waxaa soo kacay saakay mid aniga i rumeeyey iyo mid igu gaaloobay amaa man qaala qofkii yidhaha mutirnaa bifadli illaahi ilaahay fadligiisaana lagu roobeeyey fadaaka mu'minun bii kaasi waa i rumeeyey oo nicmadayeydii ayuu yacni igaga shukriyey wa amaa man qaala mudirnaa binaw-i kadaa qofkii yidhi xalay xidigii hebel waa noo da-ay dirirkii hebelaa noo roobeeyey qofkii yidhi fadaaka myacni kaafirun bii aniga waa i abaal dhacay mu'minun bilkowkab xidiga ayuu ku rumaysan uu yahay marka watajcaluuna risqakum marka roobkii ilaahay idin siiyo risqigiinu sababta u ahaa ku shukrintiisiibaad waxaad ka dhigteen beenayn aada aniga i beeninaysaan oo xidig baad rumaynaysaan anigii nicmada lahaana waa i beeninaysaan sidaasay ka dhigan tahay marka watajcaluuna miyaad yeelaysaan risqakum shukra risqikum risqigiina ka shukrintiisa anakum idinku tukadibuuna inaad beeninaysaan miyaad ka dhigaysaan falowlaa idaa balagat ilxulquuma waantum xiina idin tanduruun falowlaa fahallaa maa idaa goortii balaqad ay gaartay naftii alxulquuma hungurigii ay gaartay walxaal antum idinkuna xiina idin goortaas naftu ay hunguriga gaartay tanduruuna aada eegeysaan wanaxnu walxaal aada eegeysaan naxnu annaguna aqrabu aan nahay kuwa dhowaanshiyo badan ilayhi qofkaan nafta laga qaadayo minkum idinka idinkaga dhowaanshiyo badan aan nahay walaakiin lagu noqoyee laa tubsiruuna ma arkaysaan oo ma garanaysaan ayb falowlaa in kuntum fahallaa in kuntum haddii aada ahaateen idinka gayra madiiniina kuwa aan lalahayn oo aan la abaalmarinaynin haddaad sidaa ahaateen oo tihiin maa tarjicuuna haa maad celisaan tarjicuuna maad celisaan haa naftaa baxaysa maad celisaan oo qofkeedii ku celisaan in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo oo aada ku run sheegaysaan inaan la idin abaalmarinaynin halkanna marka dhinac kalea waxna laga tusayaa dhimashadii iyo alqiyaamatu suqraa ayaa looga war ayaa laga waramayaa laba waxba waa laga leeyahay waana nalagu cabsi gelinayaa tabarteennana waa nala tusaa falowlaa idaa balaqad fahallaa idaa goortii balaqad ay gaartay maa alxulquuma balaqat innafsu waa nafsadii ay gaartay alxulquuma hungurigii markay gaartay walxaal antum idinkuna goorta xiina idin goortaa naftu ay kal ay hunguriga gaartay tanduruuna aada eegeysaan ood idinkuna aad fiirinaysaan walxaal naxnu anaguna aqrabu aan nahay kuwa dhowaanshiyo badan ilayhi qofkaa laga qaadaya nafta minkum idinka aan idinkaga dhowaanshiyo badan nahay oo sidaa aan nahay walaakiin lagu noqoyee laa tubsiruuna ma arkaysaano macnahan marka wanaxnu aqrabudan laba tafsiir baa ku jirto tafsiir in malaa-igta loo jeedo oo macnuhu uu yahay wanaxnu aqrabu ilayhi minkum walaakin laa tubsiruun malaa-igteenna nafta ka qaadayso yaa idinkaga dhow idinkiina marka ma arkaysaan malaa-igtii macno labaadna in markaa loo jeedo qurbiga in wanaxnuda in alla laga wado qurbiguna inuu noqdo qurbu qudratin wa cilmin dhowaanshiyo awood iyo ogaan waayo rabbi subxaanahu watacaala addoonkaas nafta isagaa ka bixin karo oo idinkiina markaa nafta uu rabbi uu ka yacni markuu ka bixinayo usaa idinkaga dhowaanshiyo badan yahay qofkaa naftiisa haddaad wax taraysaan ku celiya wayn ma ku celin karaysaan ayb labadaa tafsiir baa marka aayadda ku jiro falowlaa in kuntum falowlaadan dambe marka tii hore unbay adkaynaysaa ayb jawaabta marka falowlaa idaa balaqat ilxulquumna weli waa dhiman tahay ogow tarjicuuna haadaas dambaana jawaabtii idaada noqonaysa ama yani lowlaada ayb falowlaa in kuntum falowlaa fahallaa maa in kuntum haddii aada ahdaad tihiin hayra madiiniina kuwa la leeyahay kuwa aan ahayn hayra madiiniina ay hayra mamluukiina waay kuwa lahantay haddaydnan ahayn oo idinka aan la idin lahayn dad madax bannaan bal haddaad tihiin soo celiya naftaa ku celiya qofkeedii ayra mam ay hayra madiiniina ay hayra mamluukiina ayb shaacir baa marka wuxuu yihi rabat warabaa fii xijrihaa ibnu madiinatin ninbau rabaa inuu yidhaha addoonaad tahay hooyadaana addoonay ahayd markaasuu wuxuu leeyahay yacni qofkaa markuu tilmaamaya rabat warabaa fii xijriha ibnu madiinatin ibnu madiinatin marka macnaha wuxuu ka wadaa ibnu mamluukatin madiinatin ay mamluukatin falowlaa fahallaa maa in kuntum haddii aad tihiin idinku hayra madiiniina kuwa la leeyahay kuwa aan ahayn yacni haddaan la idin lahayn oo rabbi uusan idin lahayn ama hayra madiiniina kuwa la abaalmarinayo la jaazaynayo haddaydnan ahayn tarjicuuna haa celiseena maad celisaan marka naftaasi maa celisaan oo qofkeeda maa ku celisaan ay tarjicuuna nafsa albaaliqata ila alxulquumi ilaa saaxibiha waana wax mar walba aan arkayno oo waxaa laga yaabaa adiga laftaada waalidkaa inuu wagtaada ku dhintay ama korkaaga ku dhintay ayaa dhici karta adoo u jeedo waalidkaa arkaayo nafta ka baxayso oo dadka ugu jeceshahay haddana waxaad arkaysaa inaadan waxba u tari karin oodan ku celin karin naftiin adigoo sidaa u dayaya oo arkaayo unbay nafta ka baxaysaayo laga qaadanaa marka adigii baanba waxba isku tari karin waalid iskaba dhaafay haddana marka haddaan lagu abaal marinaynin ood madax bannaan tahay bal waa kaa naftaa baxaysa soo celi meesheedii bal ku soo celiya ayb saasay ka dhigan tahay tarjicuunahaa maad celisaan in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya haddaad run sheegaysaan fa amaa in kaana min almuqarabiina fa rawxun wa rayxaanu wa jannatu naciim ayb dadka marka saddexdii sinfiyoo suuradda awalkeeda lagu soo bilaabay ee saddex nooc laga dhigayoo fa asxaabu lmaymanati maa asxaabu lmaymana wa asxaabu lmash-amati maa asxaabu lmash-ama waalsaabiquuna alsaabiquuna ulaaika almuqarabuuna soo marnay saddexdaas maadaama aakhirana saddex lagu yahay marka dadka ay nafta ka baxaysana saddex bay saddex sinfi ama saddex nooc taasaa marka naloo tilmaamaya alla wuxuu leeyahay fa amaa in kaana haddii uu ahaaday qofka la oofsanayo min almuqarabiina kuwa la dhoweeyey oo xagga alle loo soo dhoweeyo muqarabiinta hadduu ka ahaaday uu ka mid ahaaday fa rawxun falahu waxaa u sugnaatay rawxun ay raaxatun raaxaa u sugnaatay iyo wa rayxaanun ayaa u sugnaatay udug yanii udugsado ama wa rayxaanun wastiraaxatun raaxaysi ayaa u sugnaaday iyo wa jannatu naciimin tulla iskugu nicmeeyo jannadeedaa u sugnaatay muqarabiintii marka waa kuwa waxaabay helayaan fa amaa in kaana haddii uu ahaaday qofka nafta ay ka baxayso min almuqarabiina kuwa la dhoweeyey mid ka mida hadduu ahaaday fa rawxun falahu waxaa u sugnaatay rawxun ay raaxatun raaxaa u sugnaatay wa rayxaanun baa u sugnaaday udug ama risqi risqina waa lagu macneeyey rayxaanuntan iyo wa jannatu naciimin tulla iskugu nicmeeyey jannadeed ayaa u sugnaatay kaasi taasuu helayaa raxmad xag alle ah ayuu ka helayaa iyo istiraaxa ayb abulcaaliya waxa uu yidhi laa yufaariqu axadu min almuqarabiina addunyaa qof muqarabiinta ka mida adduunyada faaruqi maayo xataa yu'taa bacdu xataa yu'taa bigusnin min rayxaani اljannati fayashumahu huma tuqbadu ruuxuhu qof muqarabiin ka mida ma jiro adduunyada faaruqayo ilaa loo keeno laan jannaad wuu carafsanayaa markaa markaabaa ruuxdii laga qaadayaa aayadda saasuu marka isagana u macneeyay udug buu marka ku macnaynayaa reyxaanta wa amaa in kaana haddii uu ahaaday qofkaa dhimanayo min asxaabiilyamiini midigta asxaabteeda kuwa kitaabka midigta ka qaadanaya haddii uu ahaaday fa salaamun nabadgeliya laka adiga kuu sugnaatay nin yahow asxaabulyamiinka ka mid ah min asxaabiilyamiini bay kaaga sugnaatay midigta dadkeeday kaaga sugnaatay oo jannada markaad gashaan waa isa salaamaysaan oo asxaabulyamiin ayaa ku salaami doonto assalaamu calaykum waraxmatullah ku dhihi doonto ayb wa amaa in kaana haddii uu ahaaday min asxaabiilyamiini midigta dadkeeda kuwa kitaabkooda midigta laga siinayo haddii uu ahaaday oo kuwa uu ka mid ahaaday fa salaamun ay salaamatun nabadgelyo ayaa laka adiga kuu sugnaatay ayb nabadgelyaa niyahow asxaabulyamiin adiga kuu sugnaatay waxaad ka walwashaa iyo waxaad ka murugsat murug aada ka gashaa ma jiraan tafsiir waa sidaas laka in la yidhaha yaa asxaab alyamiin ninka asxaabulyamiinyamiin ka midaba in lagu sheego ama in la yidhaha fa salaamun laka nebigaba in loo jeedo nebi moxamed sal alla l slam oo macnuhu uu noqdo fa salaamun nabad nabadgelyo ayaa laka adiga kuu sugnaatay yaa muxamedu nebi moxamedow min asxaabiilyamiini kaaga sugnaatay asxaabulyamiin xaggooda kaaga sugnaatay nimankaa xaggooda nabadgelyaad ka helaysaa nabadgelyaad ka helaya waa maxay u welweli maysid jannay galeen welwel iyo cabsi aad dadkaa u qabto xaggooda ma jirto oo kuwaasi meel wanaagsan bay kaa aadeen ayb ow annaka taraa fiihim waxaad ku arkaysaa maa tuxibu waxaad jeceshahayo min asalaamati ayaad dadkaa ku arkaysaa fa salaamun lakada marka labadaa tafsiir baa ku jirto in qofka laftiisa laga dhigaba ay fa salaamun nabadgelya laka adiga kuu sugnaata niyahom ama qof yahow asxaabulyamiinka ka mid ah yay salaamta kaaga sugnaatay min asxaabiilyamiini midigta dadkeeda oo kuwaasaa ku salaamayo jannadaad isla gelaysaan ama in la yidhaha fa salaamun nabadgelyo la nabadgalo ayaa laka nebi maxamedow adiga kuu sugnaatay min asxaabiilyamiini xaggooda kaaga sugnaatayoo ka fakari maysid oo ka welweli maysid maxaa yeelay fa inahum salimuu min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisiibay ka nabadgaleen wama in kana min almukadibiina adaliina fanuzulu min xamiimi watasliyatu jaxiim waama in kaana haddii uu ahaaday midkaa nafta ay ka baxayso min almukadibiina kuwa beeniyey alleh iyo rasuul iyo diintii alleh addaaliina ee dhumay kuwii dhunsanaa fanusulun martisoor ayaa usugnaaday falahu waxaa usugnaatay uu leeyahay nusulun martisoor ayaa usugnaaday martiqaadka oo min xamiimin biyo aada u kulul ka ahaaday iyo wa tasliyatu jaxiimin jaxiimo gelinteedaa usugnaatay oo u ahaatay oo jaxiimaa la gelinaya ayb nusul waa martiqaadka sida badanna martiqaad marka la yidhaha wax fiican baa la tawaquca oo lagu malaynayaa kan marka yacni martiqaadkiisa waa biyo kulul marka biyo kulul wax laysku martiqaada ma ahane waxaa ku jira tahakum isagiibaa marka maadaama uu ka tegay diinkii ilaahay meeshii iimaanka laga rabayna takdiib iyo kufri uu ku bedelay isagana meeshii martiqaadkii wanaagsanaa waxaan baa loogu bedelay wاljazaءu min jinsi اlcamal fanuzulun falahu waxaa usugnaaday ama fajazaؤuhu abaalmarintiisa nusulun weeyaan martiqaad martiqaadka oo min xamiimin biyo aada u kulul xaggooda ka ahaaday iyo wa tasliyatu jaxiimin naar kulul oo jaxiimo gelinteeda ayaa u sugnaatay oo lagu abaalmarinayaa ina haadaa kan ee lasoo sheegay qisada dadkan lagu soo xaadiray ee sakaraatulmowdka saaran ee saddexdaa qole u kala baxaya qisadoodu lahuwa isagu xaqul yaqiini yaqiintii xaqeedii waay dadku inay markaa yacni saddexdan nooc kala noqonayaan markay dhimanayaan waa yaqiin biyo kama dhibcaan ah lahuwa xaqulyaqiin marka xaqulyaqiin waa min idaa min baabi idaafati lmutaraadifayn laba shay oo isku macno ahoo laysu idaafeeyo waay calaa sabiili lmubaalagati xeel dheeraan baana loo jeedaa aad baa loogu xeel dheeraaday waa sida aad u leedahay haadaa yaqiinu lyaqiin markaa markaad rabto shayga inaad aada u adkayso ayaad leedahay haadaa yaqiin lyaqiin yaqiinta yaqiinteeda waayo tan ayaad leedahay wa sawaabu sawaab runta runteedii waayo midaani saas oo kale waa marka lahuwa xaqulyaqiin waayo xaquna yaqiintu waa xaqa xaquna waa yaqiintii un waa labaduba un yaqiin ina haadaa kan oo dadku saddexdan nooc in alla uu ku kala abaal marinayo markay dhimanayaan lahuwa isagu xaqul yaqiini yaqiintii dhabnimadeedii waay yaqiintii biyo kama dhibcaanka ahayd waay fasabix huf oo nasah nuqsaan iyo ceeb ka fogey bismi rabbika rabbigaa magaciisa xaalaad ku dheehan tahay fasabix huf ay rabbaka rabbigaa huf bismi rabbika rabbigaa magaciisa adoo ku dheehan rabbigii day alcadiimi weyninka badnaa aakhiru suurati alwaaqica suurat lxadiid yani halkan tafsiirkeedu uu ka bilaabmaya suurat lxadiid waa suuratun madaniyatun aayadaheeda waa labaatan iyo sagaal aayadood culimada qaarna waa makiya bay dhahaan qabla alhijray soo degtay qaarna waxaase loo badan yahay inay madaniya tahay oo bacda alhijra ay soo degtay sagaal iyo labaatan aayadood bay ka kooban tahay waxayna ugu horeysaa suuradaha sabaxooyinka ayb suuradahana marka sabaxa lilaahi bay tan ku bilaabatay suuratu safna sabaxa lafdi lmaadi bay ku bilaabatay suuratu lxashrina sabaxa bay ku bilaabatay labada kale suuratu ljumuca iyo suuratu taqaabunna yusabixu bay ku bilowdeen mudaaric marka sabaxa iyo yusabixuna waxay tahay tasbiixdu waa un iska socotaa waayo ilaahay tasbiixdiisa oo ay dhul iyo cir waxa ku sugan ay u tasbiixsanayaan wax joogto a waaye ee wax meel ku go-an iyo ma aha ayb marka sabaxooyinkaabay suuraddaani ay ugu horeysaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim sabaxa waxaa u tasbiixsaday oo hufay lilaahi ilaahay dartii waxaa u tasbiixsaday maa ayaa u tasbiixsaday shay fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo waal-ardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa huwa alle alcasiizu weeyaan alle addoommadiisa ka adag alxakiimu falsan lahu lilaahi alla unba u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigeed iyo maamulkeeda ciraryaalo mulkigiisa allah iskale allow u sugnaaday waal-ardi dhulka mulkigiisa allow u sugnaaday yuxyii waa noolaynayaa alle wayumiitu waa dilayaa wa huwa isagu alle calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiis qadiirun qaadirun midki midkii ku awood badan tasbiixdii baa marka lagu bilaabayo dhul iyo cir waxaa ku jira alla u tasbiixsado ee dhul iyo cir waxaa ku jiraa wax nool iyo waxaan nooleynba waa iskugu jiraan wixii aan nooleynna tasbiixda waa ka qeyb qaadanayaan oo fii suurati lisraa baan kusoo marnay ilaahay subxaanahu wataala wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu marka wax shay ma jiro ilaa rabbiba u tasbiixsadaa maadaan marka cumuumkeeda ayaa marka yacni muraad waaye waa loo jeedaa ayb sabaxa waxaa tasbiixsaday marka sabaxa lilaahi laamkan oo lilaahi ku jiro luqatan waxaa la yidhaahdaa waa laam marka ficilka un mafcuul mafcuulka lagu xoojiyo oo wusuulu lficli ila lmafcuul unbaa laamka hadda looga dan leeyahay macno kale ma wato marka waxay noqonaysaa sabaxa lilaahi mafcuul bihi baan ka dhignay waayo markaa macnaheeda sabaxa waxaa u tasbiixsaday lilaahi alla waxaa u tasbiixsaday waayo marka lafduljalaaluhu marka waa mafcuulu bihi laamkaanina marka ficilkii ayaa waxaa lagu gaarsiinayaa mafcuulkiisii laam taqwiye iyo xoogeyna laga rabaa sida wasfi marka ismu wasfi ismu faacil ama waxaa la midkaa markau yacnii isim mafcuulu bihi ou nasbinayo mararka qaar laam ayaa la geliyaa ayb ayb laamtaasi marka waa iska taqwiya ama in la yidhaha laamku waa laamu tacliil oo sabaxa waxaa ilaahay hufay yani sabaxa waxaa tasbiixsaday maa fi samaawaati waalardi ayaa tasbiixsadeen maxay u tasbiixsadeenna lilaahi ilaahay dartiis ay liajlihi saana waa laga macnayn karaa sabaxa waxaa tasbiixsaday lilaahi ay liajlihi ilaahay dartii waxaa u tasbiixsaday maa ayaa tasbiixsaday fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo waalardi dhulka dhexdiisa ahaaday wa huwa alle alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alxakiimu ee xikmad badane falsan lahu lilaahi alla unbuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigooda allah iska leh oo maamulo waalardi dhulka mulkigiisa allow u sugnaaday oo keliya yuxyii waa nooleynayaa alle ciduu doono wayumiitu waa dilayaa ciddii uu doono wa huwa alle calaa kulli shayin shay dhammaantii korkii qadiirun qaadirunkii ku awood badan meeqa tilmaana halkan lagu xusay marka alcasiiz alxakiim milki mulki inuu leeyahay iyo boqortooyo yuxyi wayumiit inuu wax nooleeyo wax dilo waa sifaat ilaahi qadiir inuu yahay oo awood badan yahay oo isaga sidii uu rabo un uu yeelayo sidaas uu yeelayana xikmad ay ku dhisan tahay intan waxaa ilaahay asmaadiisa loogu magacaabayaa oo uu iskugu magacaabayaa innaga ayuu neeskeen barayaayo dhabni yacni sida uu yahay ee dhabta ah ayuuna barayaa saan uga cabsano allah subxaanahu wa tacaala waayo haddaan rabbi la baranin cabsi dhaba lagama cabso karayo huwa alwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatinu wahuwa bikulli shayin caliim huwa alle alwalu weeyaan kan hore horeeyo oo cid isaga ka horeysaa aynan jirin wal aakhiru mid ka dambe waayo alle oo cid ka dambeys ka dambeynaysaa aynan jirin waaddaahiru weeyaan alle mid sarreeyo oo addoommadiisa iyo makhluuqaadka dhammaan ka sarreeyo walbaatinu mid dhow waayo alle oo dhow wax kasta isagaa ka yacni uga dhow ka dhow ayb wa huwa alleh caliimun mid aada u ogaal badan weeyaan bikulli shayin shay dhammaantii ku ku cilmi badan magacyadan marka afartaa rabbi baa nabigaa fasiray sala allahu calayhi wasalam oo waxau yidhi allahuma anta alwalu falaysa qablaka shay ilaahow adaa waxaa tahay kan ugu horeeyo cid adiga kaa horeysayna ma jirin marka ilaahay isaga unbaa jiray iyadoo cidna aynan jirin makhluuqan gadaaluu ka yimid isagaa ahaysiiyey isagaa abuuray kun fayakuunu buu ku abuuray awoodiisuu ku abuuray isagaa sameeyey makhluuqii markaa wuxuu yidhi nabiga allahuma anta alwalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru kan dambaad tahay adiga falaysa bacdaka shay wax adiga kaa dambeynayaa ma jiraan dadkao dhan waa dhimanayaan liman ilmulku lyowm allah soo haraya bis fii suurati kaafiraan kusoo marnay allahuma anta aldaahiru ilaahu adaa sarreeyo falaysa fawqaka shay-un wax adiga kaa sarreeyo ma jiraan wa anta albaatinu ilaahu waxaa tahay yacnii mid dhow ayaa tahay falaysa duunaka shay wax adiga kaa sokeeyo kaa dhow ma jiraan macaanidaa buu marka ku macneeyey walbaatinu waxaa kale lagu macneeyaa indhaha dadka ilaahay subxaanahu watacaala waa ka qarsoon yahay oo dadku ma arkaayaan adduunyada ilaahay ku arki maayaan subxaanahu watacaala sidaana marka waa laga macneeyey marka duhuurka iyo khafaaga ayaa iska soo horjeedo khafaaguna waa bictibaar dadka indhahooda rabbi subxaanahu watacaala da adduunyadii ku arki maayaano uma jeedaan marka huwa alwalu waxay tusaysaa daliilun cala alazaliyati qadiimnimada alle iyo asalnimada alle wal-aakhiruna waa daliilun cala alabadiyati weligiis inuu alla jirayo ou joogayo ounan marna baaba-aynin marka allahaasaan caabudaynaa nacam meeshaa marka maxaa kaaga muuqdana cibaada inuunan astaahilin cid meel kasoo bilaabatay cibaado ma astaahisho waayo qofkaani waxaa usoo horeeyey cadam insaan oo dhan maxaa usoo horeeyey cadam hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuuran bani aadamku marka inuunan mar waxaa jirtay ounanba jirin isaga dhanba marka axad aan jirin ee hadda dib kasoo jiray in la caabudaa daw ma ahan saxna ma noqon karta xaqna marnaba ma noqonaysa ayb wal-aakhiruna marka maxay tusee ilaahay isaga ayaa soo haraaya mar haddii makhluuqa intooda kale ay baaba-ayaan oy dhammaanayaan ay meel ku eg yihiin cibaado ma astaahilaan waayo axad sidaasan ayb azaliyada iyo marka abadiyada labada uu rabbi ku sifaysan yahay waa laba tilmaan uu ku mutay isaga keliya in la caabudo maxaad ka rabtaa marka laa malagna ha caabudin nebina ha caabudin axad saalix oo weli ana ha caabudin allah keligii un caabud waayo malaa'igta laftooda waa la abuuray maraysan jirin ambiyada waa makhluuq dadkan saalixiinta waa makhluuq ma astaahilaan marka wax ilaahay lahaa in iyaga loo meeriyo ama loo leexiyo xaq ma aha sababtoo ah tilmaantan ilaahay baa ku keli ah alwaliyatu walaakhiriyatu rabbi unbaa ku keli ah subxaanahu watacaala waxaa marka ilaahay naloo baraayo asmaadiisa uuna isku keen tilmaamayo uuna isku keen barayaa waxa ay tahay inaan cibaadada isaga lala gefin isaga un la caabudo bis wa huwa alle caliimun weeyaan ku ku cilmi badan bikulli shayin shay dhammaantii huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi sittati ayaamin uma stawaa cala alcarshi huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood dhexdooda ku abuuray uma markaa dabadeed istawaa waa sara maray alle cala alcarshi carshigu ka sara maray yaclamu alla waa ogyahay maabuu ogyahay yani shayga yaliiju galayo fil ardi dhulka dhexdiisa waxa gelayo ayuu rabbi ogyahayoo dhibicda roobka ah iyo wamaabuu rabbi ogyahay yakhruju baxayo kasoo baxayo minhaa min alardi dhulka kasoo baxayo oo nabaataadkii iyo dhirtii ah iyo wamaa waxa yanzilu degayo min asamaai samada xaggeeda waxa kasoo degayo ayuu rabbi subxaanahu watacaala ogyahayoo malaa-ig iyo cadaab iyo raxmad intaba waxa samada xaggeeda kasoo degaya iyo wamaa ayuu ogyahay shay waxa yacruju fuulayo oo korayo fiihaa samada dhexdeeda waxa u korayo u fuulayo ayuu rabbi ogyahayoo acmaasha wan wanaagsan ah ilayhi yascadu lkalimu اطayibu walcamalu الsaalixu yarfacuhu fii suurati faatiran kusoo marnay wa huwa alle macakum idinka maciinau ahaaday la jirkiinau ahaaday sufyaanu thawri waxa uu yidhi cilmuhu macakum ilaahay ogaalkiisa waa idinla jiraa marna idinma moogo wahuwa macakum alimaamu abarina aayaddan markuu fasirayo wuxuu yidhi wahuwa macakum wahuwa shaahidun lakum waa mid xaadir idin ahoo yacni idin og ayuha nnaas dadow aynamaa kuntum meel allaale meeshaad ahaataan yaclamukum alla waa idin ogyahay wayaclamu acmaalakum acmaashiinana waa ogyahay wamutaqallabakum gedgadoonkiina iyo wamahwaakum meesha aada ku sugnaanaysaan ood ahaanaysaan ilaahay waa ogyahay wahuwa calaa carshihi fowqa samaawaatihi sabci isagoo carshigiisa ka sareeyo ayuu idinka warqabaayo idin ogyahay ijmaaca muslimiintana wuxuu ku guntanmay wahuwa macakumtan ay cilmuhu in laga wado waa ijmaac ijmaaca ayaa marka qariina macnaha daahirka ah ka leexinayso ah saa darteed marka de qariinadu marka waxay noqon kartaa aayad ama xadiid ijmaac bay noqon kartaa marka ijmaacu dalaaladiisu waa xoog badan tahay ijmaaca ayaa aayaddan marka daahirkeeda sida la moodi karo ka leexiyey oo macnaheedu inuu cilmi loo jeedo ka dhigay maciyaduna waa soo marnay maciyo caamo ah oo cilmigii iyo ixaadadii iyo maciyo khaas ah oo maciyatu ta'yiidin wa nasrin ah oo in allaha maca aladiina taqow waladiina hum muxsinuunan soo marnay fii suurati naxli aakhirkeeda marka ijmaacaas baa marka qariinada aan ictimaadayno oo cilmi inaan ku macnayno noo ruqsaysay ijmaacaas muslimiinta haddii marka wax aan ijmaac kusoo aroorin adiga aada awisho oo aad tidhaahdid tanba waa la awilay kuwaas kalena ha la awilo midaani ijmaaca loo qabsaday laakiin adiga midda aada rabto inaad marka yacnii si qaldan u fasirto cid ku ijmaacday tafsiirkaada hadday jirta noo sheeg haddaynan jirinna iska daaha isku daalinin waayo dadka qaar baa waxay rabaan uma stawaa cala alcarshi ilaahay carshigou ka sara maray in la awilo wahuwa macakum sida loo awilaayo tanba waa awishay taas maxaa kugu dhacay buu kuleeyahay ee midaani ijmaacu lmuslimiinaan u awilay darteed mana khilaafi karo ijmaaca muslimiinta ayb waana sida ilaahay muraadka alle aayadda uu ka leeyahay muslimiintoo dhan ma wada gefi karaan laakiin midaan uma stawaa cala alcarshi kutubtii iyo culimadii muslimiintaaba sideeda u macneeyey oo ay calaa wartafaca ku fasireen marka wixii muslimiintu ay ku ijmaaceen sidooda in loo daayo iyo wixii ay ku ijmaaceen in macnaha yacni ujeedka laga leeyahay daahirka inuu khilaafsan yahay ah haddii adiga tanna aadan muslimiinta ku raacin midda kalena aadan ku raacin de meel dalaal oo baadi ah baad taagnaanaysaa waa inuu qofku marka iska ilaaliya wa huwa alle macakum idinka la jirkiinu ahaaday waa kaa marka alimaam abu jacfar itabari sidaa u fasiray wahuwa shaahidun lakum ayuha nnaas aynamaa kuntum yaclamukum wayaclamu acmaalakum wamutaqallabakum wamahwaakum wahuwa calaa carshihi fowqa samaawaatihi sabci labada aayad maba iska horkeenin wahuwa alle macakum idinka la jirkiinau ahaaday aynamaa meel kastoo kuntum aada ahaataan oo la ydinka helo maciyadaana marka waa maciyatu cilmin wa ixaadatin wallaahu alle basiirun midkii aragti arkid badan waa bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan lahu lilaahi alla unbuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa wa ilallaahi alla intii ka ah unbaa turjacu loo celinayaa al umuuru arrimaha arrimaha ilaahay unbaa loo celiyaa xaggiisa ayb wa ilallaahi alle intii kaa unbaa turjacu loo celinayaa al-umuuru arrimaha yuuliju waa gelinayaa alle alleyla habeenkii buu gelinayaa fi nahaari maalinta dhexdeeda wa yuuliju wau gelinayaa annahaara maalinkiibuu fi leyli habeenka dhexdiisa gelinayaa wa huwa alle caliimun kii ku cilmi badan oo ku ogaal badan waaye bidaati suduuri laabaha waxaa u saaxiibka oo ku dhex jiro waa soo fasirnay aayadahan marka oo kale ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih